war la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo dhegaystayaal duur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah tallaalka cudurka daacuunka oo laga bilaabay dowla deegaanka wajeer maanta oo dalkii dunida kale laga xuseeya maalinka raadiyaha caalamkana ruushka weeraro culus ku qaadi kara yukrain intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa doornimo isniin ah taarikhdun ay ku beegan tahay saddexi tobanka bisha labaad ee labada kun saddexi labaatanka ibikare ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran
tabinta warka iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi codka taajirka mar kale duur wanaagsan ee dhegaystayaal waxaa ismaamulka wajeera laga daafuray tallaalka cudurka daacuunka baahda caafimaadka ismaamulkaas ayaa bulshada u soo jeedisay talooyin ku aadan siyaabaha loogu hortegi karo daacuunka kaasi oo ka dilaacay qeybo ka mida ee dalka gaar ahaana gobolka waqooyi bari waxaan inta iskugu imaanay inaan ka hadalno tallaal koleera ayaa magaalada ka bilaabaday ee, dad badanna hadda maanta sidaa ii sheegeen waaba la tallaalay waayo hoo shalay iyo daraadba wuu socday marka tallaalka koleera ayaa magaalada ka bilaabaday koleeraan waxaa weeyaan ee, wajiha county khaasatan magaaladan wajiha east dad badan ayaa loo seexiyey cudurka ee, dhanka wajiha southna saa camal ee, sabcountiyaasha dhan ee, tallaalka lagama wado laakiin labada sabcounty oo tallaalka uu ka socdo waxaa weeyaan wajiha east magaalada nayta iyo wajiha south labadaas sabcounty maadaama weli uu maaragtay keesaska uu ka jiro ayaa loogu talagalay inay tallaalka nayta lagu tallaalo bulshada ku nool siduu ibraahim ka dhawaajiyey waxaa la tallaalahayaa dadka maaragtay sanad iyo wixii xagga ka jiro qofka markuu haddii cunuga sanad uu jiro ilaa qofka waayeelka oo guriga joogo ayaa loogu talagalay tallaalka nayta tallaalka wuxuu soconayaa toban beri ilaa taariikh labaatan ayaa loogu talagalay inuu ma- labadan magaalo uu ka socdo labada maaragtay subcounty wajiha east iyo wajiha south tobankaa beri ayaa lagu tallaalayaa dadka tallaalkana maaragtay wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanaysa hay-ada ayaa maaragtay fulinhayaan waxaa laga doonayaa bulshada reer wajeer inaad ka faa'iidaysataan tallaalkaasayta wuxuu ku siinayaa difaac buuxda ayuu ku siinayaa laakiin waxaa weeyaan waxaa la rabaa awaamiirta kale oo ka hortaga oo cudurka koleeraha maaragtay daacuunka inay bulshada ku dadaalaan ayaa la rabaa qofka waxaa la rabaa maadaama kolera laga qaado saxrada qof saxro cunaana yaysan jirin laakiin waxaa dhici kartaa saxrada inay noo soo marta biyaha aan cabbayno mise cuntada aan cunayno marka intaba waxaa la rabaa in nadaafadda lagu dadaalo gacmo dhaqa lagu dadaalo biyo socda iyo saabuun gacmaha lagu dhaqdo midaada labaad cuntada si fiican layskaga karkariyo layska daboolo ayadoo kululna la cuno biyahana layska daaweeyo biyahaan cabbayno inaan iska daawayno haddii maaragtay aan rabno inaan maaragtay cudurkaanayta aan ka hortagno tallaalka waa qayb ka mid ah ka hortagga laakiin awaamiirta kale ayaa lala kaashanaya tallaalka keligiis wax mataraayo markiid maanta tallaal qaadato biyo wasaq leh oo saxaro le aad cabbaysa mise cunadaada oo saxaro soo gaartay yaad cunayso marka tobankaa beri ayuu tallaalka soconayaa dadka magaaladan ku nool iyo wajiha south waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto dhaqaatiirtu way wareeganayaan guryaha ayay wareeganayaan iskuullada ayay imaanayaan masaajidaha suuqyada meelaha maaragtay buuxbuuxo dhan dhaqaatiir ayaa wareeganaysa dhaqaatiirtaas in garab la siiyo oo tallaalka la qaato wixii kale oo su'aal iyo warbixin aad tallaalka aad ka rabtiin waxaa weeyaan waxaad imaani kartiin wasaaradda caafimaadka xagga isbitaallada halkaas ayaa maaragtay ee, warbixin buuxda ayaad ka helaysaan tallaalka waxaa weeyaan waa tallaal lasoo tijaabiyey wax hadda maaragtay saameen oo maaragtay laga soo tabiyey ma jirto waxaan doonaynaa marka in aad ka faa'iidaysataan tallaalkaasayto Ee, maanta meeshan waxaan u joognaa daafuridii ee, tallaalka kolera oo bilowday sabtidii aan soo dhaafnay oo socon doona ilaa labaatanka bishan sidaad ogtihiin kolerahan wuxuu bilowday sanadkii hore aakhirkiisii sagaal iyo tobankii bishii labaiyo tobnaad ee, ilaa haddana xarumaheenna lagu daaweynaya dadka koleeraha uu ku dhacay waxaa soo maray saddex boqol iyo sagaal iyo toban qof sagaal qofna way u geeriyoodeen alxamdulilaah intii xarumaheenna soo gaartay inta badan way maaragtay waan daaweynay Eh, inta badanna geerida waxay ka dhacday xaafadaha inta ay soo gaarin xarumaheenna eh, lagu daaweynayay dadka koleeraha uu saameeyey koleeraha waad ogtihiin waa cudur dilaa ah waa cudur si deg deg ah qofka maaragtii uu u geeriyoon karo waxyaabaha laga qaadana inta badan waxaan u malaynayaa eh, nimco ayaa ka sheekaysay waana la socotaan siyaabaha maaragtii qofka uu u qaadana waxaa waaya taxadar la'aan iyo nadaafad daro sidaa awgeed waa in maaragtay hooyooyinka markay karinayaan cuntada intay cuntada karin ka hor waa inay maaragtay nadaafadda ku dadaalaan waalashay isticmaalayaan gacmahooda wixiiba la nadiifiyo waa in markaan isticmaalayna musqusha sida loogu talagalay aan u isticmaalno meelaan musqusha aheenna inaan isticmaalno eh, ma aho
waaxda nidaamyada iyo digniinaha hore ee macluusha fusnet ayaa warbixinteedii bishan labaad ee ku sheegtay in saameynta abaarta ay ka jirta ismaamulada xoolodhaqatada ee waddanka ay ka sii daraysa waxay waxdani xusteen ismaamulladan ay biyuhu ka sii yaraanayaan iyadoo aan weli la helin wax roob ah xilli roobaadkii shanaad oo xiriir ah tan iyo dhammaadkii sannadkii labada kun labaatankii warbixinta fusnet ayaa waxaa sidoo kale ku cad in dadka xoolodhaqatada ah oo ay abaartu saamaysay u socdaalayaan celcelisaan saddex ilaa toddobiyo toban kilomitir si ay biyo u helaan sidoo kale xoolaha ayaa socod lug ah ku maraya musaafo dhan toban ilaa iyo soddon iyo saddex kilomitir si ay biyo u helaan meelaha ay abaartu sida weyn u saamaysay waxaa ka mid ah ismaamullada marsabit samburu isyelo wajeer mandera garisa meru kituwi tanariva lamo kilifi kuwale taitataveta makuweni tharakanithi embu iyo kajiado maanta dunida iyo dalka waxaa laga xusayaa maalinta raadiyaha adduunka waana maalin sida ay sheegaysa hay-adda qaramada midoobay ee tacliinta iyo hiddaha yunesko loo asteeyey in la maamuuso raadiyaha xuskan ayaa sannad kasta dhaco taariikhdu marka ay tahay saddex iyo tobanka bisha labaad oo maanta ku beegan maalinta raadiyaha waxaa la qabtaa sannadkiiba mar iyadoo markii ugu horreysay la bilaabay sannadkii labada kun labiyo tobankii qaramada midoobey ayaa maalintan u astaysay ama ugu tala gashay in la dhiirigeliyo ahmiyadda raadiyaha halkudhigga xuska maalinka raadiyaha ee sannadkan ayaa ah raadiyaha iyo nabadda hay-adda yunesko ayaa sheegaysa in sida ay tilmaamayaan warbixinno badan oo caalami ah in raadiyaha uu weli ka mid yahay warbaahinta lagu kalsooni badan yahay ee dunida ayna fududahay in lagu xirnaado idaacadaha ayaa u adeegaa bulshooyin kala duwan iyaga oo bixiyaa barnaamijyo warar aragtiyo iyo nuxur ka turjumaya noloshooda madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ku celiyey sida ay dowladda uga go-an tahay inay meesha ka saarto burcadda gobolka waqooyiga rift ruuto ayaa sheegay in maamulkiisa uu ku dadaali doono sidii gobolka looga sifayn lahaa kooxaha burcadda ah ee dhibaatada ka wadaa dalka iyadoo dhacdada ugu dambeysay ay tahay in afar qof oo ay ku jiraan saddex askar oo booliisa lagu dilay magaalada turkana madaxweynaha dalka ayaa sheegay in maamulkiisa uu sii xoojin doono dadaalada lagu soo celinayo nabadda gobolka oo dhibaatada ugu badan ay geystaan kooxaha burcadda ee dhaca xoolaha waxaan dejinnay tallaabooyin aan ku xaqiijinayno inaan si go'aan ah ula macaamilno shakhsiyaadka yar ee sii wadaa tijaabinta go'aankeenna annagoo argagax gelinayn dalka si aan u ilaalinno nolosha dadka kenyaanka ah ayuu yidhi dor ruuto madaxweyne ruuto waxa uu sheegay inuu ku amray wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kidoro kindhiki in uu ku sugnaado waqooyiga gobolka rifti inta laga sifaynayo burcadda hubaysan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya gudoomiyaha guddiga maaliyadda xildhibaan nuux ayaa sharaxay maanta hindisaha sharciyeedka nidaamka maaliyadeed ee kheyraadka dhulka hoostiisa ee waddanka soomaaliya buuggan saddex jadwal saddex saf baanu ka soo dhignay meesha u horreysa haddaa aragtaan saf marka waxa weeye waa u jeedaano waa sidii buuggu ahaa wey waa kaa u horreeya buuggii maanu xoorin muhiimna maa xildhibaanku inuu buuggii soo qaato waxaa muhiima inuu saddexdan saf oo warqad walba ku qoran isla fahmo kan ku xiga oo safka ku xigana waxa weeye sida toosinta ama tiridda aanu uga soo dhignay kan kalena waa faallada kelmaddii la tiray say saan loogu wareerin ama lagu saa'iidiye waa horta taas waa middaas ee buugga qodobadiisu waa isbedelayaan oo hadda waxay isu bedelayaan qodobahaba ka baxay oo soddon iyo toddoba bay ahaayeen saddexii baan kusoo koobnay qodob soddon iyo afar ku jiray baanu horay oo barlaba keennay waxa waa iska dhacaysaa waxaa soo haray ee, horta anoo u daynayaa inuu ee, iga dambeeyo ee, looyarka ee, sharciyada ee, lambar shan oo lixdankii soo baxay iyo lixdii baan u malaynayaa ee, iyo xeerka soo baxay lambar toddoba oo kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo afartii kulli dakhliga iyo khayraadka iyo cashuurta ka sheekaynayaan waana jiraan waayo sharciyo lagu bedeli ma jiraan okay marka waxaa isku dakhliga wuxuu is- wuxuu isugu jiray si duuduuba hal bug baa waxaa isla ahaa badroolka macdanta raashinka eh, dharka hal bug baa baa jiray waagi hore oo dabskan ahaa buuggaas marka waa waajibaadyada innaga ina saaran bay ka mid tahay oo aad garan kartaan lixdan lixdii xeer la sameeyey oo shilin soomaaliya ku qoran iyo wuxuu sheegayo iyo marxaladda oo hadda la maraayo laba kun iyo labaatan iyo saddex lixdan sano ka hor iyo wax ka badan inayn suuragar ahayn inuu dalku hadda la jaanqaadi karo waa waa xaya- kule tala suutiyinta dambe aan dib ugu dhigannay in baarlamaanku iska xil saaro isaga iyo kuwo kaleba dee allah idmo ee, innagoo la kaashan doona guddigana shuruucda marka waxaa soo haray xeerka meela laga xiganayo meela laga laga tirayo waa sax Ee, xeerkii lama wada baabi'ine qeybta macdanta iyo shidaalka baa halkan awal buuggeen hore waxaa ku qornaa qodob hebel waa la tiray qodob hebel waa horta jadwalka ma aanu baabi'in farqadda haddaa aragtaan saddexda saf oo aanu horey ku soo sheegnay ee, cabdisamadow mudane iyo mudanayaa dhammaantiin ee, ma aanu tirin saddexda saf saf baa wuxuu yahay jadwalada la socda waa lifaaqiyo marka towla ma aanu saarin laakiin waxaanu saaray farqadaha qodobadaas qodobkan ka hor imaanaya xeerka soo baxay kun iyo sagaal boqol lixdan lixdii oo lambar shana iyo xeerka soo baxay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan afartii oo lambar toddoba ah macdanta iyo batroolka cashuuraha qodobada tilmaamaya baaburaya keliya oo xeerkan la raacaya laakiin xeerka intii kale ilaa aynu inagu soo jeensanno wuu jirayaa isagoo aan ku habboonayn inuu dalka usii jiro wuu inoo jirayaa marka qodobada uun baa waxaa ku dhacaya inaan loo tixraaci doonin hadhow cashuuraadka ee batroolka iyo gaaska iyo wixii la xiriira macdan ee kusoo dhowolo inta kale laakiin waa jiraysa mataan waa mahadsantiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee xilliga ka socda meelo ka mid a dalka soomaaliya iyo sida laga yeelayay ciidamada macawiisleyda ee la dagaalamaya al-shabaab madaxweynaha oo khudbad ka jeedinaya kulan bulshada soomaaliyeed ee ku nool qaaradda yurub ay ku taagaraysay dagaalka ka dhanka al-shabaab oo lagu qabtay magaalada rooma ee dalka talyaaniga ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka al-shabaab uu weli ka socda gudaha waddanka soomaaliya
guud ahaan waa fiican yahay dadkeenna waa fiican yihiin niyaddoodu waa san tahay ayagaa u istaagay muxuu ahay al-shabaab ayagaa deegaanada ka kiciya al-shabaab ayagaa dowladda iyo ciidamada garab taagan tilmaamaya oo waxay al-shabaab unugyo yaryar oo toban toban iyo shan shan iyo labaatan labaatan ay u socon jireen oo deegaanka meeshay rarmarin jireen waa ka buusteen uma soco karaan maanta uma socon karaan maanta shan shan iyo toban toban iyo uma socon karaan maanta waxaa u diidayna waxa waaye macawisley waaye markii ay isku tagaan oo ay jamaaca jamaaca noqdaan ay baabuur iyo ciidan fara badan noqdaanna kor cirkaa laga arkaa markaasna dagaala lagu qaadaa marka macawisleydu macno badan ku fadhiyaan waa xoreeyayaashii maanta waaye berrina booliiskii deegaanka waaye insha allah booliiska deegaanka oo sharciga iyo kala dambaynta hay lahay waaye ilaahay idankiis marka waa waa guulaysanaynaa waana guulaysanay inta noo dhiman waxaan u baahannahay garab istaaggeena waa ognahay soomaaliya wax badan dadkiina dibadda jooga kaalmadooda ayaa qoysas badan kusoo badbaadeen caruur badan ay wax ku barteen oo ay jaamacad uga baxeen kaalmada aad adigu geysateen waxaan rabnaa maanta halkaas inaad ka sii wadaan oo aad maxaanku idhahdaaye dalkii iyo degaankii iyo dowladnimadii intaba aad maxaanku idhahdaa siday aad hore u garab taagneed u garab istaagtaan waana guulaysanaynaa haddii alla yidhahda aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin allau salaamo jaamiyadaha meel kastoo ay joogaan ka timaadeen aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu iminkani wararkii ugu waaweynaa dhanka caalamka gargaarkii ugu horreeyey yurub ka yimaadaa iyo dhulgariiradan ayaa gaaray gooba ay dowladdu maamusho ee suuriya siday sheegtay hay-adda bisha cas ee dalka suuriya shixnadan ayaa soo martay dalka talyaaniga ergeyga talyaaniga u jooga dimashik ayaa mar sii horreysa u sheegay wakaaladda wararka ee reutas in waddanku uu dirayo shixno soddon tan oo ah ay ku jiraan afar ambalaas iyo toban iyo saddex baakid oo qalab caafimaad ah shixnadan ayaa loo diray qeyb ka mid ah dalka suuriya oo ay gacanta ku hayso dowladda dhinaca kale samatabixiyaasha ayaa sii wadaa inay soo saaraan dad badan oo ku xanibnaa burburka guryaha oo dhulgariirku saameeyey ee waddamada turkiga iyo suuriya iyadoo tirada dhimashada dhulgariirka isbuucii hore dhacay ee kor u dhaaftay soddon iyo lix kun dhulgariirkan ayaa maantoo sniina dhimashada dalka turkiga waxay maraysaa ugu yaraan kow iyo soddon kun lix boqol afartan iyo saddex qof halka in ka badan afar kun shan boqol ay ku dhinteen gudaha waddanka suuriya wasiirka tamarta ee dalka ukrein ayaa sheegay in nidaamka korontada ee waddanku uu daboolaya baahida jirta iyadoo weerarada ruushka ay waxyeeleeyeen kaabayaasha muhiimka ah dhinaca kale ruushka ayaa sheegay in ciidamadooda ay dhowr kilomitar horay u galeen jiidaha hore dagaalka ukrein ka hor inta uusan dhicin weeraro culus oo la filaya inuu qaado waddanka ee ruushka dhanka ciyaaraha caaw kulan ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa dhici doona kooxda liverpool waxay garoonkeeda anfield ku soo dhoweyneysaa kooxda xifaaltamaana everton dhanka siri a kulamada dhici doona waxaa ka mid ah verona iyo salernitana samdoria waxay soo dhoweyneysaa inter milano halka laliga centerde spanishkan esbanyol waxay soo dhoweyneysaa caawa kooxda real sociedad iminkana waxaa kusoo dhowaataan fariinta covid 19 iska ilaali inaad aad ugu dhowaato qofka kale waxaadna isku jirsataan ugu yaraan hal mitir iyo bar fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari